Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo uu wehelinayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa xarigga ka jaray dhismaha xarunta cusub ee Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland oo loo dhisay qaab casri ah. Dhismaha xarunta Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland ayaa waxaa iska kaashaday Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in hirgelinta xarunta cusub ee wasaaradda ay ku soo aaday xilli muhiim ah oo ay socdaan dadaallada wax ka qabashada cudurrada ka dhasha daadadka iyo fatahaadaha biyaha ee la xiriira caafimaadka.
intaan ogahay ama aan experiencegaygu waxaa weeye waxaan haysanno horta aad muuga faa'iidaysanaa sidii la rabay resource waxaa jira fara badan oon haysanno oo laga yaaba inaynan ka faa'iidaysan ama sidii la rabay inaan uga faa'iidaysanin marka mar walba aan dib isugu noqono annaga saan uga faa'iidaysan lahayn horta waxaan haysanno meesha ugu dambeeya aan uga faa'iidaysan lahayn inaan horta xoog saarno waayo qodob qodobka labaadna waxaa waaye sida wax loo qaybiyo sida wax loo qaybiyo waxay structurally reform u baahanna waxay la tahay meelaha dhinaca ay soo martay iyo processka ay soo marto iyo wasaaraduhu way shiraan forum bay leeyihiin mar walba isu imaadaan way shiraan marka ha ka soo tashadaan wixii caqaba ay u arkaan inuu structurally u baahan yahay in wax laga saxo waxaa weye annagu ujeedka iyagu waxaa weeyaan in dadka soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed iyo ilmaha soomaaliyeed in loo khidmeeyo sida ugu wanaagsan ujeedku waa intaas marka structure kasta oo kaas ku habboon oo la aqbalayo ayaan annagu soo mar walba ayaan support garaynaya marka laakiin wasaaraduhu markay isu imaadaan waxaa la rabaa inay inta wada fadhiistaan ee howlahaas la sheegayo ay haws uga doodaan qolyaha technicalka inay wasiirada la wadaagaan waxyaabaha haysta ama caqabadaha imaan kara kadibna policy level lagu xaliyo waxyaasoo dhan iyagana insha allah anaguna anaguna diyaar baan nahay guud ahaan runtii dadaal badan baad muujinaysaan waa mahadsantihiin maalinba meel baa la joogaa maanta meel fiicanaa la joogaa shalay lama joogin meeshii maanta shalay ma aha berrina maanta ma noqon doonto way kasii fiicnaan doontaa laakiin maanta xaalad adag baa taagan oo u baahan inaynu dhammaanteen aynu xoogga wada saarno taas marka aynu focuska isugu wada geyno maanta badbaadada si dadkii loo badbaadin lahaa gaar ahaan wasaaradaha caafimaadka marka aad aad u mahadsantihiin madaxweyne waa mahadsantihiin aadna waa mahadsan tahay hawshanna waxaan rajeynayaa insha allah inay intaas wasiirku ballan qaaday waa la sameynaya haddii la dhismaha iyo qalabaynta xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku soo aadaysa xilli shacabka jubbaland ay wajahayaan duruufo caafimaad darro oo ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha